bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعين ama bعd qal الإmam أbu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى bab mwqf الإmam إda kanuu ثaلaثة وdikr الاkhtilaafi fي dalik baabu mowqifi alimaami imaamka mowqifkiisii ou meesha uu istaagaya caddaynteedii buu baab yahay idaa kaanuu halaaatan hadday saddex yihiin wadikri likhtilaafi iyo ikhtilaafkii sheegitaankiisa fii dalika mas'aladaa ku jiro ayuu u baab yahay yacnii masaladaa khilaafka ku jiro iyo in meesha imaamka uu istaagayo haddii ay yihiin dadku saddex qof ay yihiin yacnii imaamkii iyo laba kale wabilisnaadi qaala akhbaranaa moxamed bnu cubaydin alkuufiyu wahuwa saduuqun can moxamed bni fudaylin can haaruuna bni cantarata wahuwa shaybaaniyu abu cabdiraxmaan ow abu camrin alkuufiyu laa ba'sa bihi rawaa lahu abu dawuuda wاnasaa'iyu wabnu maajah fi tafsiir can cabdiraxmaan bn lswad can lswad wahuwa alswad bn yaziid annaqaci wacalqamata calqamata bnu qays annaqaci qaala dakhalnaa calaa cabdillaahi baan u galnay nisfa nahaari maalinta barkeed yani waqtiga duhurka oo kale faqaala wuxuu yidhi inahu sayakuunu umaraau madax ayaa jiri doonto yashtagiluuna can waqti الsalaati waxay ka shuqloomayaan salaada waqtigeeda fasalluu liwaqtihaa waqtigeeda ku tukada uma qaama waa istaagay fasallaa beynii wa beynahu wou tukaday ibnu mascuud aniga iyo isaga yacnii aswad iyo calqamo dhexdooda ayuu ku tukaday ayb marka isagaa imaam ah ibnu mascuud labadii la tukanaysayna wuxuu iska mariyey midna midig midna waxa uu mariyey bidix faqaala wuxuu yidhi labadooda midkood aswad ama calqama faqaala wuxuu yidhi ibnu mascuud haakadaa ra-aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama facal sidaa baan arkay nebiga isagoo sameeyey oo yacnii sidan uu sameeyey inuu sameeyey xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa imaamku haddii uu laba qof tujinayo oo isaga saddex ku yahay inuu dhexda istaagaya labada qofna uu geesaha iska kala marinayo culimada marka qaarkood xadiidkan waxay ku xambaareen inuu mansuuq uu yahay ayay sheegeen waa mansuuq oo markii hore sidaanay ahayd markii dambena hadday laba yihiin gadaal inay istaagaan ayaa dambeysay isaan arki doono marka nasqigaasna waxay daliishadeen culimada ay u daliishadeen in meeshaa nasqi ku jiro ibnu mascuud laba ficil buu meeshaas ku sameeyey labadoodiina wuxuu dhigay midig iyo bidixuu iska dhigay midna midig midna bidix markuu rukuucayeyna labada gacmood buu intuu isa saaray ayuu wuxuu gashtay labada jilbood dhexdooda markii uu rukuucayo tadbiiquu sameeyey labadaas ficil marka tadbiiqu inuu mansuuq yahay abuu muusa alashcari baaba sheegayba oo markii hore la sameey jiray markii dambena in jilbaha la qabsado ayay noqotay marka maadaama kaas lagu cadfay kanna sidaasoo kale uu mansuuq u yahay ayay yidhaahdeen kaas waa maslak marka maslak kaleo culimmadu ay maraanna waxay yidhaahdaan litadyiiqi almakaan ayuu saa u sameeyey meesha ay ku tukanayeen baa ciriiri ku ahayd marka hadday meeshu ciriiri tahay oo laba qof aynan gadaal safo karin dhib ma laha markaas in labada hareerood ay kala saftaan qaar kalena waxay yidhaahdeen jumcay ahayd jumcadii bay marka yacnii ama ka daaheen ama si uun uga daaheen duhur bay dukanayeen marka wuxuu diidayey marka in la arko oo jamaacadii jumcadii oo laga baxay dad iska tukanaya jamaaca haddii la arko umaradu waxay isdhihi karaan dadkan inay idinla tukadaan ma rabaan meeshaa marka waxaa ka imaan karo ama qaab darro kale iyo wax kale inay hadhow dadka qofkii imaamkaas aan rabinba goonidiis isaga tukado ama jamaaca hoose ay samaystaan baa dhacayso marka firaaran min haadaa isagoo kaa ka cararayo ayuu sidaas yeelay au saddexdaas maslag waa marka midna marka waa maslaku aljamci waayo kuwan dambe midna waa maslaku naskhi culimada qaar kale waxay yidhaahdaan calqama ayaa wiil yar ahay aswadna nin weyn buu ahaa waxaa laga yaabaa marka ibnu mascuud inuunan tixgelinaynin qofka yar saf inuunan u xisaabaynin oo wujuuduhu ka cadamihi riwaayo imaam axmedna sidaasay leedahay cunuga yarkaa isaga joogitaankiisa iyo maqnaanshihiisu isku mid bay ka ayuu ka dhigayaa marka maadaama calqama iyo ay yihiin aswad alaswad ibnu yaziidna uu nin weyn yahay calqamana uu yaraa yaraantaas buuna marka saf uga safka uunan ugu tixgelinin haddii marka gadaal la safo la geeyo labadoodu waxay iska noqonaya nin keligii gadaal ku dukanayoo kale ilaa cunugan yarkaa ma ictibaarinayo sidaasna waa la yidhaahda aduu si halkaas baa xadiidkan ay ku macneeyaan ama ay ku towjiihiyaan وبالإسناaد qال أخبرنا cبدة بن cبداللahi وهuوa أbو سهل البصري ثqة rawى lh البخاaرiي وأصxاaب السنن الأربcة mسلم un baan u warinin qال xdثna زيد بن الحباb وهuوa العkلي ثqة qال xdثna أفلح بن سعيد وهuوa الأنصاaري الqbائي صدوq rawى lh mسلم والنسائي qال xdثna برaydة بن سفyان بن فrwة الأسلمي laysa bilqawiyi ninkan dacfi baa ku jiro ayb ninkan marka buraydat bnu sufyaan bni farwa alslamiy wahuwa almadaniyu laysa bilqawiyi marka ninkan baa marka dacfi baa isaga ku jira nasaa-i bis baana u wariyey ayb can gulaamin lijaddihi can hulaamin wuxuu ka warinayaa hulaam oo lijaddihi awowgii u sugnaaday yuqaalu lahu mascuudun la yihaa faqaala wuxuu yidhi mar rabii rasuulu llahi sal l slam nabigaa isoo maray iyo wa abuu bakrin faqaala lii wuxuu igu yidhi abuu bakrin abuu bakr baa igu yidhi yaa mascuudu mascuudow iiti abaa tamiimin abuu tamiim u tag yacnii mowlaahu mowlihiisa waa ninuu abuu bakar xoreeyey faqul lahu waxaa ku tiraahdaa yaxmilunaa calaa baciirin rati hana siiyo yaxmilunaa calaa baciirin yacnii rati hanagu qaado bimacnaa hana siiyo rati way wayabcathu ilaynaa hanoo soo diro bizaadin sahay iyo wadaliilin nin jidka na tuso sahay iyo nin waddada na tuso hanoo soo diro yodulunaa oo waddada na tusayo fa ji'tu ilaa mowlaaya mowlahaygaan u imid buu yidhi marka isaga yani mowluhu abu tamiimkan wuxuu xoreeyey ninkan ghulaamka nacam hahy marka mowlahaygii baan u imid buu yidhi fa akhbartuhu waan u sheegay fabacaha macii bibaciirin rati ayuu ila soo diray uu ii soo dhiibay iyo wa watbin yacni weel min labanin caano ay ku jiraan weel caano ah marka asalku marka wadbiga waxaa la yidhaahdaa jald aljadaca jadacada neefka ariga ah ee markaa ilka dhacsaday maqaarkiisa wax markaa weel ay markaa kaa ka samaystaan ayaa wadbiga la yidhaha mararka qaarna waxaa lagu idlaaqaa saxan baaquli intaba waa la yidhaahdaa wa jamcuhu awtaab ayaa lagu jamciyaa awtaab marka weel ay caano ku jiraan oo harag ah ayuu soo dhiibay fajacaltu waxaan gudagalay aakhudu bihim inaan qaadayo fii ikhfaa'i ariiqi yacni fii ariiqin tukfiihim fajacaltu waxaan gudagalay aakhudu bihim inaan qaadayo fii ikhfaa'i ariiqi jid iyaga qarinayo macnuhu saas jid qarintiisa dhexdeeda ayaan ku qaadayay bimacnaa waddo marka aan la ogeynoo iyaga qarin karto oo dadku aynan aada u fahmaynin ayaan ka bixiyey waxadarat isalaatu salaadii baa timid faqaama rasuulu llahi sal l slam nebiga waa kacay yusallii isagoo tukanaya waqaama abuu bakrinna waa kacay can yamiinihi midigtiisa ayuu istaagay u kacay ayuu istaagay waqad caraftu lislaama aniguna islaamkii baan gartay buu yidhi wa ana macahumaa waana la jiray fa ji'tu waan imid faqumtu khalfahumaa anaanu muslim baan ahay buu leey waan imid gadaashoodaan keligay istaagay marka fadafaca rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu riixay sadra abi bak fii sadri abi bakrin abuu bakar ayuu xabadka ka riixay gadaaluu u riixay faqumnaa khalfahu labadeenna marka nebiga gadaashiisaan istaagnay qaala abu cabdiraxmaan imaamu الnasaa-i wuxuu yihi buraydatu hada laysa biاlqawiyi fi اlxadiidi burayda marka xadiidka kuma xoog badna oo dacfi baa ku jira laakiin xadiid kale ee anas iyo xadiidkii saxeixa ku sugnaa anas iyo wiilkii yaraa oo nebiga gadaashiisa saftay iyo ayaa u daliila xadiidkan waxa uu sheegayo xadiid ayuu keeni doonaa saxiix ah oo u daliil ah ayb marka kanna marka wuxuu tusayaa hadday labo iyo imaamka ay yihiin gadaal inay safanayaan kii horena wuxuu sheegay hadday laba iyo imaam yihiin midig iyo bidix inay ka kala gelayaan laakiin waxaa xoog badan gadaal inay labadu ay safanayaan ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa kaanuu halaaatan wamra'atan hadday yihiin saddex imaam iyo labo iyo haween hal naag wa bihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid can maliki can isxaaqa bni cabdillahi bni abi طalxata can anas bni maliki ana jaddatahu mulaykata dacat rasuula اllahi sal l slam nabigay u yeertay liطacaamin cuntay ugu yeertay qad sanacathu lahu ay u samaysay faakala minhu waa ka cunay uma qaala wuxuu yidhi qumuu kaca fausalliya lakum yacni aan idin tukadee qaala anasun anas waxa uu yidhi faqumtu ilaa xasiirin lanaa waxaan u istaagay derin aan lahayn qad iswadda oo madoobaatay min tuuli maa lubisa intii la isticmaalay dherarkeeda darteed yani wuxuu leeyahay derin ayaan u istaagay madoobaatay maxay marka la madoobaatay intii la isticmaalayay baa badnayd waa duugowday min duuli maa lubisa isticmaalkii marka muxuu ka cabiray lubsi intii intii darinta la labistay ee darintuna labis hadda dhar la duubanayo ma aha laakiin libaasku waxaa soo gelaya wax lagu fariisanayo min hunaa culimada waxay ka qaateen xariir inaan la ogolayn in lagu fariisto xariirta inaan la ogolayn in lagu fariisto maxaa yeele fariisigu waa nooc libaaska un ka mida wayn ile xadiidkanayna u daliishadeen min duuli maa lubisa ayb shaygii marka in la labisto la reebay in lagu fadhi ahaan iyo mloo isticmaalana ma banaanaanayo marka ayb fanadaxtuhu waan firfirdhiyey bimaa-in biyo ayaan ku firfirdhiyey faqaama rasuulu llahi sal l slam nebigii waa kacay wasafaftu ana waan saftay buu yidhi aniga iyo walyatiimu agoonka wiil yaroo agoon ah iyo aniga ayaa safanay waraa'ahu nebiga gadaashiisa waalcajuuzu islaantana min waraa'inaa gadaasheenay safatay meeshaas baa marka waxaa laga qaatay haddii labo ay yihiin nin imaamka gadaashiisa istaagayaan haddii ay naag ku jirtana ragga la safan maysay gadaali istaagaysa ayada xataa hadday doonto maxram ha ahaato waayo hadda islaantan muleyka anas ayeeyadiis waay waa lawaa maxram bay u tahay haddana maca daalika iyada keligeed baa gadaal la safay marka haweenku ninka iyo naagtiisoo kale markay isla dukanayaan ee ninka iyo hooyadiisoo kale gadaalay iska safanaysa meeshaas marka waxaa kaloo laga qaadanayaa ilmaha yaryar in safka loo tixgelinayo haddii marka la yidhaha cunuga yarka ah kalcadam oo kale waayo ee meesha waxaa ka dhalanaya marka soo maaha in hal nin keligiis uu saf taagan yahay nebigu wuxuu dhihi lahaa geesaha iga soo mar marka maadaama cunugan yarkaa agoon waayo maqaan gaarin yutmigaa laga fahmaa agoontinimada lagu sifeeyey isagoo yar buu marka nebiga wuxuu la safay oo uu saf ka dhigay isaga iyo nin weyn oo anas oo qaangaar ah buu saf wadageliyey binaan calaa dalika marka waxaa laga qaadanaya ilmaha yaryar safku waa muctabaray ku noqonayaan oo hadda adoo salaadii lagu jira haddaad soo gasho safkiina uu kaa buuxo ood saf rabto inaad bilaawdo qof kula saftana aa u baahan tahay wiil yaroo mumayis ah hadduu soo galo waa kula geli karaa safka imaam axmed laakiin isaga wuxuu leeyay maya wujuuduhum ka cadamihim waay waxayna ku dhisayaan marka mas'alada wuxuu ku leeyahay isagu salaadan salaad sunno ahay sunno ayay ahayd buu leeyahay nacam salaada sunnada marka ilmaha waa lala safan karaa laakiin faradka maya ayuu dhahayaa laakiin wax hadda kale tafriiqaas aad muu xoog badnaanayo ayb baabun ida kanuu rajulayni wamra'atayni baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa marka waxaa kaloo imaamu shaafici xadiidkan ka qaataa qofka keligii saf ku tukada salaadiis inay ansaxayso haweentan keligeed bay gadaal ku dukatay cid safka la gashay ma jirin maca dalika wuxuu leeyahy salaadeediina waa ansaxday xadiidka abu bakr nufeyc bnu lxaarina inuu gadaal safka gadaashiisa kasoo rukuucay uu soo galay kabacdi safkana wuxuu u deliishadaa marka bacdu salaatihi baa waxay dhacday buu leeyahay saf keligii isagoo ku jiro haddana maca dalika ku celi lama dhihin laakiin de midaasoo dhan waa suwar oo wada khaas khaas ah ee taana hadda ninka suuradaas oo kale mar hadduu saf soo galo qofka dhib ma laha laakiin qof uu salaadii ku bilowday oon safna soo gelin ayaa xadiidka waabisa uu ka hadlaa ibni macbad middan haweentana de iyadu waa haween waay qof dumara waay ayb baabun ida kanuu rajulayni hadday laba nin ay yihiin iyo mra'atayni laba haween wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullahi bn lmubaarak can sulaymaan bni lmugiira can haabiti can anasi qaala dakla calayna rasuulu lahi sal l slam nebigaa noo soo galay wamaa huwa ilaa ana mana ahayn ilaa ana aniga iyo waummi hooyaday iyo walyatiimu ma ahani wa ummu xaraamin iyo ummu xaraam khaalatii habaryartay waa ummu xaraam binti milxaan ummu sulaym binti milxaan waa walaalay ahayn labadooda faqaala wuxuu yidhi quumuu istaaga faliusaliya bikum aan idiin tukade ayb waa idiin tukanayaayo istaaga qaala wuxuu yidhi fii gayri waqti salaatin salaad waqtigeeda waqti aan ahayn dhexdeeda ayuu ahaa qaala wuxuu yidhi fasallaa binaa waana tujiyey marka labadooda safay galeen labada haweenna waa isla safteen marka hadday laba haweenku ay laba iyo ka badan ay yihiin dabcan waa isla safo karaan iyaga wbihi qala akhbaranaa mxamed bnu bashaar qala xadaanaa muxamedu qala xadaanaa shucbatu qaala samictu cabdاllahi bna mukhtaari yuxadiثu can muusa bni anas can anasi anahu kana huwa warasuulu اllahi sal slama iyo waumuhu wakhaalatuhu fasalaa rasuulu اllahi sal slama fajacala anasan wuxuu yeelay can yamiinihi waumahu hooyadii iyo wakhaalatahuna khalfahumaa gadaal marka markaan anas waa keligiis sida hadda muuqanayso midig ayuu anas iska safay labada haweenna marka keligood buu saf ka dhigay wakhaalatuhuna khalfahumaa wakhaalatahu anas habaryartiina wuxuu iyo wa ummahu wakhaalatahuna khalfahumaa buu yeelay qaala baabu mowqifi اlimaami ida kana macahu sabiyu wamra'a imaamka mowqifkiisa haddii haweeney iyo cunug yar ay markaa ay la tukanayaan cunug yar iyo haween wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu ismaaciil bni ibraahim wahuwa moxamed bnu ismaaciil bni ibraahima bni culaya qaala xadaanaa xajaajun qaala qaala bnu jurayjin akhbaranii ziyaadu ana qazacata mawla licabdilqays marka ninkan qazacaha ibnu xajar wuxuu yihi maqbuul marka uu maqbuul dhahayana macnuhu waxa waaye ibnu xibbaan unbaa tawsiiqiyey ruwaad dhowrana waa leeyahay inta badanna dadka uu maqbuulka uu dhahayo sida badan majhuululxaal ayay u badan yihiin kuwa uu maqbuul taqriibka ku yiraa ibnu xajar haddaad fiirisa kaashifka waxaad arkaysaa jahaalo inuu ku xukumayo oo uu leeyahay marka intii ka warisay iyo qofkay ka wariyaan bisow sheega waa ka aamusa aamuskaasna marka jahaalo un waxba lagama dhihin jarxiyo tacdiil ruwaad badanna way ka wariyeen marka alaa calaa qaacidati ibni xibbaan marka kaasoo kale isaga waa tawhiiqiya ibnu xajar marka maqbuulka kaasou dhahaa sida badan أنه أخبره أنه سمع عكرمة مولى بن عباس قال qال بن عباس صلyت إلى جنب النبي صلى اه عل سلم نبga dhinaciisaan ku tukaday wa caa-ishatu caa-ishana khalfanaa gadaasheenna ay tahay tusallii macanaa ay nala tukanayso wa ana aniguna ilaa janbi nabiyi sal l slam nebiga dhinaciisa aan ahay usallii macahu aan la tukanayo marka caa-ishana gadaalay jirtaa keligeed anigana nebigaan la simanaya ibnu cabaasna markaa maqaan gaarin ayb riwaayadan marka hadda sidaanay leedahay imaam اlmarwasi uu soo saaray qiyaamu ramadaan ibnu khuseyme saxiixiisuu kusoo saaray ibnu اlacraabi fi mucjamihi dabaraani isaga wuxuu yihi lam yarwihi can qazacata ila ziyaad bnu sacdin tafarada bihi bnu jurayj ayb qazacahaasna marka laa yucrafu ilaa biriwaayatihi can cikrima bis un baa lagu yaqaan ayb laakiin ninkan hadda wuxuu leeyahay ziyaad ibnu sacdin bis un baa isaga ka wariyo maca dalika haddana wuxuu yihi waqad wathaqahu abu zurca haddii marka tawhiiq abi zurca uu haysto jahaalo waa ka baxa sida aljarx watacdiil ku sugan imaamu dahabina miisaanka wuxuu ku yidhi laa yudraa man huwa qof uu yahay la garan maayo laakin wathaqahu abu zurcata buu yidhi haddii abu zurca uu tawhiiqiyey yani jahaalada waa ka baxa ilaa qofka wuxuu jahaalada uga baxaa in la tawhiiqiyo ama ay dad badan ka wariyaanna jahaalatulcaynka uga baxaa xaaladii buu galaa markaas haddii marka la tawhiiqiyo laakiin cadaaladii baatinkou helay wou ka baxaa jahaalada kaasaa marka u baahan tafsi in la ogaado la taxqiijiyo abu zurca tawhiiqiisa wa bihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya alqaطaan can shucbata can cabdillahi bni اlmukhtaar wahuwa albasriyu laa ba'sa bihi can muusa bni anasin can anasin qaala sallaa bi rasuulu llahi sal l slam nebigaa itujiyey aniga ayo bimra'atin iyo haweeney min ahlii ka mid a fa aqaamanii can yamiinihi buu istaajiyey walmar'atuna khalfanaa gadaasheenay ahayd haweeneydana baabu mowqifi alimaami walma'muumu sabiyun imaamka meeshuu istaagayo iyo iyadoo walma'muumu walxaal alma'muumu ma'muumkuna sabiyun cunug yar uu yahay wbihi qaala ahbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaana bnu culaya can ayuuba can cabdillahi bni saciid bni jubayrin can abiihi can ibni cabaasin qaala bittu cinda khaalatii habaryartay maymuunata agteedaan bariyey faqaama rasuulu llahi sal l slama nebigu waa kacay yusallii min alleyli isagoo tukanaya habeenkii faqumtu can shimaalihi bidixdiisaan istaagay faqaala bi haakadaa sidan buu idhahay faahada bira'sii madaxayguu qabtay faaqaamanii can yamiinihi midigtiisu u joojiyey marka haddii cunug yar iyo imaam ay isla tukanayaan midigtau ka istaagaa marka midigtaas marka markuu ka istaagayo waxyar miyuu gadaal u baxaa mase waa la sinmayaa bukhaari wuxuu leeyahay sawaaan bisawaa waa la sinmaa waxba gadaal laba hadday yihiin waa isla sinmayaan waxba gadaal marka u sikan maayo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man yeli limaama imaamka yaa la xiriirsanayo ama man yelii kan la xiriirsanayo alimaama imaamka uma aladii yeliihi kan kusii xigo kadib waa yani kuwa cadayntooda wa bihi qaala ahbaranaa hanaad bnu sariy can abi mucaawiyata whuwa mxamed bnu khaasim adariir can alacmash can cumaarata bni cumayrin can abi macmarin can abi mascuudin qaala kaana rasuulu llahi sal l slam yamsaxu manaakibana nebiga garbaheenna ayuu masixi jiray fi salaati salaada wayaquulu wuxuu dhihi jiray laa takhtalifuu ha iskhilaafinina oo safkii weeyaan marka fatakhtalifa quluubukum oo markaa quluubtiinu ay isweydaarato oo ay iskhilaafto yacni khilaafka daahirka ah wuxuu keenayaa khilaaf baatin ah calaaqa ayaa daahirka iyo baatinka ka dhaxayso safkiinu hadduu kala qallooco qalloocaas wuxuu keenayaa quluubtu inay kala qalloocanto oo dadku markaa yacni aynanba iskuba soo dhowaanin marka xadiidka wuxuu na tusayaa daahirka iyo baatinka calaaqada ka dhexayso waana calaaqa aada u weyn liyeliyannii ha igu xigsado ha ila xiriiro minkum xaal uu idinka idinka mid yahay ulul axlaami caqliga kuwa u saaxiibka wanuha iyo dhugta yani caqligu dadka waxbuu ka celiyaa marka dadka caqliga u saaxiibka ah ama yacnii qaangaarnimada u saaxiibka ah uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigo kadib uma aladiina yaluunahum meeshaa marka waxaa laga qaatay dadka safka hore gelayo inay noqdaan dadka yacnii waaweyn haddana yacni fiqhigii iyo qur-aankii iyo aqoon u leh ama dadka waaweyn ayaa hore maraayo ilmaha ku xigsanayo gadaasha ugu dambeysana waxaa waa haweenkii ayb sababkana waxay tahay haddii imaamku istikhlaaf iyo wax lamida uu u baahdo cid haddii isagu ama uu salaaddii wadi waayo ama weysadiiba ka jabto ama uu soo xasuusto qofka uu keenayo meeshaas inuu noqdo qof axkaamtii iyo wax ka garanayo oo salaaddii wax ka yaqaano marka ilmaha yaryarkaa xataa hadday saf hore gelayaan meesha imaamka iyo u dhow inay galaan ma aha ama geesaha in la yska geeyo ama gadaalba ay tagaan qaala abu mascuudin faantum alyawma idinku maanta ashaddu ikhtilaafan faantum idinku alyawma maanta ashaddu kuwa darnaan badan baatiin ikhtilaafan xagga iskhilaafka yacni wuxuu leeyahay safkii aada uma ilaalinaysaan waxaa ka dhalatay marka in maanta aada iskhilaaf badan tihiin dee adda waqtigaa hadduu sidaa yidhi saa hadda maxaad umalaysaan marka dadku hadda wax ay isfahamsii karaanba waaya wax wax isfahamsii karaanba waa yeeryihiin hadduu marka ibnu mascuud berigaas ikhtilaaf ka cabaaday maanta maxaa umalaynaya marka xataa safka sida loo simi lahay baan lagu heshiinayn dadka nin walbaa maskaxda ku rakiban inuu ku shaqeeyo u jecel yahay culummo iyo marka ay noqotona ma isdhahaayo war waxaan adiga aqoon uma lihid usug ka aamus walba cid wax ka taqaan iyo ha ka hadasho le qof walba naftiisa waa yaqaanaa maogtahay qof aan naftiisa aqoonin male nafti in been loo sheega ma aha ma yeelayaan laakiin dadku badana qaar kalena waxaa laga yaabaa haddii qof wax yaqaano wax u sheeg ou maago haddii uusan aqoonin waxba ka qaadan maayo keliya waxuu rabaa qofka uu yaqaan bis inuu wax ka qaato adiga haddaad de fadwo iyo raadinayso haa qof aad taqaano ood cilmi ku taqaan iyo raa raadso laakiin haddii wax laguu sheego munkar ama qalad uu ku jiro cid kastaba ha ahaato cidda kuu sheegtee haddii aad fahamto waxaa la rabaa inaad munkarkii ka joogsato ama ugu yaraan intaad ka istaagto hadhowba aada su-aashida hadhowba marka aada gadaalba ka su-aashida ayb qaala abu cabdiraxmaan abu macmarin ismuhu cabdullaahi bnu sakhbara wa abu mascuudin ismuhu cuqbatu bnu camrin wa abuu mucaawiyata smuhu moxamed bnu khaasim wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu camr bni caliy bni muqadam qaala xadaanaa yuusuf bnu yacquuba qaala akhbarani taymiyu can abi mijlaz can qays bni cubaadin qaala bayna ana xilli aan fi lmasjidi ahaa bilmadiinati madiina fi safi lmuqadami safka hore aan ku jiray fajabadanii rajulun nin ayaa isoo jiiday min khalfii xagga dambeu iga soo jiiday jabdatan soo jiidid fanaxaanii waa ifogeeyey xogaa intuu meesha iga soo bixiyey waqaama maqaamii booskaygu istaagay fa wallaahi baan ku dhaartay maa caqaltu salaatii salaadeyda ma aanan garannin buu yidhi arrintii baa i saamaysay waxaan tukanayaba ma garannin falama insarafa markuu salaaddii ka gadoomay faidaa huwa ubayu bnu kacbin waaba ubay bnu kacb faqaala wuxuu yidhi yaa fataa wiil yahow ibnu abi shayba isaga wuxuu leeya yaa bunay riwaayada ibnu abi shayba yaa bunay weyaan laa yasuu'uka allaahu ayb yani marka yaa bunay iyo marka uu leeyahay iyo marka uu dhahayo yaa fataa iyo waxay ku tusaysaa yaraantiisa inuu yaryahay iyay ku tusay laa yasuu'uka allaahu ilaahay ku xumayn maayo yacnii ilaa alla uusan ku xumaynin ina haadaakani cahdun waa ballan min annabiyi sal l slam ama amar nebiga xaggiisa ka ahaaday waa ilaynaa annaga xaggeenna marka uu nagula dardaarmay an naliyahu inaan la xiriirsanno oo liyelinii minkum ululaxlaami wanuhaadi uma istaqbili اlqiblata dabadeed qiblada qaabil faqaala saas maa idin dhigan ya ha uma istaqbala alqiblata qibladou qaabilay qibladuu u jeestay faqaala wuxuu yidhi halaka ahlu lcuqadi cuqdadaha kuwa u saaxiibkaa waa halaagsameen warabbi lkacbati baan ku dhaartay alaaan saddex jeer buu yidhi dadka asxaabulcuqadka ah uma qaala wallaahi baan ku dhaartay maa alayhim asa maa calayhim aasaa iyaga korkooda u murgi maayo walaakin aasaa calaa man adalluu laakiin waxaan ka murgayaa buu yidhi dadka ay dhumiyeen qultu waxaan yidhi yaa abaa yacquub ma yacnii biahli اlcuqadi ahlu cuqadka muxuu ka wadaa qaala alumaraa kuwa mar walba wax cuqdada qabo oo un wax kasta dareenka ka qabo alumaraa weeyaan qaala alumaraau waa umaraduu yiri marka yani marka hadda umarada uu ka hadlayda umaraau suu waay oo iyaga marka dadkiina dhuminayo haddana dadkii markaa yacni aan tixgelinaynin dadkii in la tixgeliyaba ay ahayd ayb ayb marka xadiidka nasaa-i keliyaa wariyey ibnu khuseymena waa saxiix yeele fii saxiixi buu kusoo saaray xaakimna wuxuu yihi saxiixun calaa shardi اlbukhaariyi faqad ixtaja biyuusuf ibni yacquub asaduusiy ayb laakiin ibnu khuseyme markuu soo saaray wuxuu yihi khabarun gariibun gariibun diyaa almaqdisi fi lmukhtaara sidaas ayuu xikaayooday ayb qaala baabu iqaamati sufuufi qabla khuruuji اlimaam sufuufta toosinteeda intuunan imaamkii soo marka xadiidka hadda waxaa laga qaadan karaa ilmaha in safka laga bixi karo oo markaa yacni qofka weyn ama qofka aqoontale u geli kara hore hore horesafka hore baabu iqaamati sufuufi sufuufta toosinteeda qabla khuruuji اlimaam imaamka intuunan soo bixin sufuufta in la toosiyo bihi qaala aqbaranaa moxamed bnu salma qaala aqbarana bnu wahbi can yunusa can ibni shihaabi qaala ahbaranii abu salamata bnu cabdiraxmaan anahu samica abaa hurayrata yaquul uqiimat isalaatu salaadii baa laaqimay faqumnaa waa istaagnay facudilat waa la toosiyey asufuufu qabla an yakhruja ilayna rasuulu llahi sal l slam intuusan nebiga noo soo bixin nebigii ma soo bixin laakiin inuu soo ba-in salaadii la geli rabo qariinay ku ogaadeen maalan bilaal oo kalaa bax ayaa bixi jiray gurigiisuu nebiga tegayaa markaasuu leeyahay salaaddii ma aqimaa orod aqim buu dhahay bilaal waa soo laabanaya iqaamadii buu bilaabayaa nebigiina weli markaas ma soo gelin waa la fahmaa marka iyaga markaasoo kale sufuuftii hore ka simayaan nebigii oo aan weli soo bixin saasuu ka rabaa riwaayada bukhaari baa aada uga sii fiican oo oo yacni aada uga sii cadaan ujeedaa maxaa yeele iyada waxay leedahay waqad uqiimat isalaatu waqad qumnaa waqad cudilat isufuufu si halkaas oo kale naca waqad uqiimat isalaatu wacudilat isufuufu marka waqad uqiimat isalaatu jumla xaaliya waay marka waxaa laga fahmaa marka iqaamadii iyo safsimidii iyo soo bixitaankii nebiga isku waqti inay dhacayeen oo marka marka uu leeyahay qaddana in looga cabiraayo taqriibka dartiisa dhawaanshada darteed xataa fa ataanaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa noo yimid laakiin hadda riwaayadan fa fa fa fa-duna xarfu tacqiib aa kala dambeeyeen marka intaanba iqaamadaa horreysay safkiyaa la simay nebigaa soo galay saas laakiin waa mar ay qariino iyo ogaal u leeyihiin in nebigu uu soo idmay salaadii in la aqimo oo ilaa inta salaad layska aqimo imaamkii oon joogin safna layska simo taa iyadu ma ma ahan faataanaa rasuulu llahi sal l slam ayaa noo yimid xataa idaa qaama fii musallaahu ilaa uu meeshii uu ku tukanayay istaagay qabla an yukabira allahu akbar intuunan dhihin fansarafa waa soo jeestay faqaala lanaa wuxuu nagu yidhi makaanakum meeshiina waa gadoomay makaanakum buu yidhi falam nazal qiyaaman inaan taagannahay kama anan zuulin nantadiruhu aan sugayno xataa kharaja ilaynaa ilaa uu noo soo baxay qad iqtasala isagoo qubaystay yandifu ra'suhu maa-an madaxiisa ou dhibcayo biyo xaggood fakabara wasallaa waakib allahu akbar buu yidhi waa tukaday xadiidkanna marka wuxuu cadaynayaa takbiirta intuunan salaada gelinoo xasuustay janaabada markaas u baxay shalaanna kasoo hadalnay riwaayaadka kala duwan ee masalada yani xadiidkaa kusoo arooray baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa sidee baa yaquumu limaamu imaamku u yuqawimu limaamu imaamka uu u toosinaya asufuufa sufuufta wbihi qaala ahbaranaa qutaybat bnu saciidi qaala ahbaranaa abulaxwas can simaakin can nucmaan bni bashiir qaala kaana rasuulu llahi sal l slama yuqawimu sufuufa sufuufta ayuu toosinayay kamaa tuqawamu lqidaaxu leebabka gamuunada sida loo toosiyo fa absara rajula ninbuu arkay khaarijan sadruhu xabadkiisu uu baxsan yahay yani khaarijan sadruhu sadruhu waa faacil khaarijantay faacil u tahay ayb khaarijan xaal uu yahay midou baxsan yahay sadruhu xabadkiisaa soo baxsan ayb falaqad ra-aytu nabiya sal l slam nabigaan arkay yaquulu isagoo dhahayo latuqiimanna sufuufakum sufuuftiina aad toosinaysaan ow layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum ama alla wuxuu isweydaarinayaa uu iskhilaafsiinayaa wejiyadiina wabihi marka xabadka ninkaas soo taagan ayuu marka safka hadalkan uu u yidhi marka garbihii in laga sinaado oo laga sinaado anqowyadii laga sinaado ama lugaha laga sinaado iyay tahay wabihi qaala ahbaranaa qutaybat bnu saciidi qaala xadaanaa abulaxwas can mansuuri can طalxata bni musarifin can cabdiraxmaan bni cawsajata can ilbaraءi bni caazibin qaala kaana rasuulu llahi sal l slam yatakhalalu sufuufa ayuu nebiga sufuuftii ayuu u dhex ayuu dhex dusayey uu markaa yacnii dhex gelgelayay min naaxiyatin dhinac ilaa naaxiyatin ilaa dhinaca kale yamsaxu manaakibanaa garbaheenna ayuu masaxayey garbahu ka toosinayay wa suduuranaa iyo xabadyadeenna ayuu masaxayay wayaquulu wuxuu dhahaya laa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum ha iskhilaafinina quluubtiinu marka ay iskhilaafto wakaana yaquulu in allaha wamalaa'ikatahu wuxuu dhihi jira allaya malaa'igtiisa yusalluuna cala sufuufi almuqadamati sufuufta hore ayay u duceeyaan qaala baabu maa yaquulu اlimaamu ida taqadama fi taswiyati الsufuufi imaamku waxa uu dhahayo idaa taqadama hadduu hormaro fi taswiyati الsufuufi sufuufta simideeda ayb wbihi qaala ahbaranaa bishru bnu khalidin اlcaskariy kan hadduu seexanayo xagga aad seexanaysa meelahaas iska tag wuxuu yidhi wabihi qaala ahbaranaa bishru bnu khalidin اlcaskariyu wahuwa abu muxamed alfaraa'idiy hiqat yugrib qaala xadaanaa gundaru can shucbata can sulaymana can cumaarata bni cumayrin can abi macmarin can abi mascuudi qaala kana rasuulu lahi sal l slam yamsaxu cawaatiqanaa nebigu wuxuu masaxayey garbaheenna caatiqu marka waa deegta meesha tunka ah ayuu masaxayay wax lagu qaado marka wax la qaadayo wayaquulu wuxuu dhahay istawuu walaa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum istawuu sinaada waa marka manaa istawuu dadka qaar waxaa arkay waxay leeyn istawuu haddana sufuufa kumay raacinayan qalad ahay imaa in la yidhaha sawuu sufuufakum ama istawuu in lagu gaabsado waa istawuu marka waxaa weeyaan ficil oo laazima weyn xaggay sufuufakum u wadaan marka imaa in ficilkii waxuu mutacadi ku noqda la sameeya sawuu la yidhaha istawuu bis lagu sawuu sufuufakum ama istawuu in la dhoomiso wuxuu dhihi jiray marka istawuu walaa takhtalifuu ha iskhilaafinina fatakhtalifa quluubukum waliyaliyannii ha ila xiriirsada minkum xaalow idinka idinka mid yahay ululaxlaami wanuhaa uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kam maratan imisa jeer ayaa yaquulu ou dhahayaa istawuu meeqa jeer u dhahayaa wbihi qaala aqbaranaa abu bakr bnu naaficin qaala xadaanaa bahzu bnu asad wahuwa alcamiyu qaala xadaanaa xamaad bnu salamata can haabitin can anas ana nabiya sal l slama kaana yaquulu istawuu istawuu istawuu saasuu dhahay saddex jeer buu istawuu istawuu istawuu ayuu dhahay saddexdan marka waxaa laga wadaa kaana idaa sallama sallama halaaan wa idaa takalama takalama halaaan taa un bay iska soo gelaysaa ayb fawaladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtee inii la araakum waan idin arkayaa min khalfii gadaashaydaan idinka arkaa markaa nebiga gadaashiisa waxbuu ka arkayay marka salaada lagu jiro oo hadduu salaaddii ku jiro qiblada usii jeedo dhabarka dambe dadka waa ka arkaa xikmadda ku jirtana waxay tahay inuu dadka salaada baraa la rabaa nebiga sal l slam marka isaga wuxuu arkayaa dadku dukashadooda o dhan u arkaan qofkay wax ka qaldan yihiin buu baraa lianna nebigu sal l salam waa mucallim ayuu ahaa isaga marka wax ka arkidaan oo gadaal wax ka arkaayana ma salaada waqtigeeday gaar ku tahay mase xilli kastoo gadaal wax ka arkaa adaahir axaadiidta salaaday sheegtay bs marka salaada lagu jira ayb inii la araakum min khalfii kamaa araakum saan idinka ark aan idiin arkayo min beyni yadaya horteyda saan idinkaga arkayo ayb baabu xahi limaami imaamka boorintiisa calaa rasi sufuufi sufuufta isku dhejintooda waalmuqaarabati beynahaa yacni sufuufta in laisku qolo walbaa yani qof walbaa qofka kale ku dheganaado ayb wاlmuqaarabati baynahaa iyo in laysku dhoweeyo sufuufta oon lakala dheeraynin wabihi qaala akhbaranaa cali bnu xujrin qaala akhbaranaa ismaaciilu can xumaydin can anasi qaala aqbala calayna rasuulu اllahi sal l slama nabigaa noo soo jeestay biwajhi buu nagu soo qaabilay wejigiisa xiina qaama ila salaati markuu u kacay qabla an yukabira intuunan kibaaranin ka hor faqaala wuxuu yidhi aqiimuu sufuufakum sufuuftiina toosiya wataraasuu yani isku dhega macnaha isku dhega waxay tahay yacni yaan meel bannaan iyo la bannaynin fa innii araakum waan idin arkayaa min waraa'i dahri dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkaya wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bn lmubaarak almaramiyu almukharamiyu qala xadaanaa abu hishaam qala xadaanaa abanu huwa bnu yaziid alcaطaar qala xadaanaa qataadatu qala xadaanaa anasu ana nabiy اllahi sal l slama qaala raasuu isku dhega isku dhega oo yani isku dhajiya sufuufakum sufuuftiina isku dhadhajiya oo yacni markaad safka ku jirtaan idinka isku dhadheganaada safka sufuuftiina waxaad ka yeeshaan sufuuf isku dhegan oo aan kala tagtagsanayn marka isku dhegidda labada saf ma isku dhegi karaan dabcan ee halka saf waxaa la rabaa macnaha sufuufakum yacni biictibaari kulli safin waay saf walbaa waxaa laga rabaa inuu marka uu rasi sameeyo oo markaa yacni uu isku dhegan yahay waqaaribuu beynahaa isku dhoweeya sufuufta waqaaribuu beynahaa marka labada safaa laga wadaa hadda labadii safba ha isku dhowaadaan yani saf inuu halkan safto ka kalena u gadaal iska safto ayaa la diidaha waqaaribuu beyna haadan baa dadka qaar ay mushkilad ka sameeyaan mararka qaar tiirarka dabcan tiirarka in la dhex galo lama ogola haddaan duruuf iyo dhibaato aynan keenin in tiirkii la dhex saftaan ma aha oo anas wuxuu leey waa nalaga eryi jiray tiirarka dhexdooda dadka qaar muran iskaga samaysan baa jiro wuxuu sameynayaa marka masaajidda qaar safka mar safna markuu kasoo hormaray tiirka safka kalena uu tiirkii gadaashiisa safto iyaga waxay rabaan in tiirarkana saf laga dhigo markaasuu wuxuu leeyahay war tiirarka waa laga baxaa haddaad tiraahdid wuxuu ku leeyahay waqaaribuu beynahaa ayaa la yidhi waqaaribuu beynahaada waa nisbi soo maahan haddii tiirkan ka horna la safto gadaalna laga safto waa isku dhow yihiin muqaarabadan adiga markaa yacni wax uun waxaa weeyaan iyadoo sharcigii iyo sunnadiina la raacayo in laysku dhoweeyo safka unbaa laga rabaa markaas wuxuu ku leey maya waxaa la yidhi saddex dhudhun labada saf inay isku jiraan maa saddexda dhudhun culamo muta-akhiriina ijtihaad ku keeneen marka inaan ijtihaadka culimadaas yacni la ilaaliyo iyadoo lagu ilaalinayo in sunnada nebiga la khilaafayaa darna so dhib maaha culimada ijtihaadkoodaa la ilaalinaya waxaana lagu ilaalinaya in sunnada nebiga laga laga tago ee sidaas sax ma ahan ijtihaadka in laga tago oo sunnada nebiga la ilaaliyaa ayaa saasaa khayrka uu ku jiraa maxaa yeele waqaaribu baynaha saddexdan dhudhun nebigu ma dhihin yacni saddex dhudhun ha isku jiraan ilaa o ilaa oo saddex dhudhun ha isku jiraan ma unan dhihin muqaarabaduna marka waxaa weeyaan iyadoo sunnadii la ilaalinayo ha lagu dadaalo inay isku dhowaadaan wa haddii marka tiirka safkii ahaa laga boodo maanica tiirka ku qumay marka in lagu tukado maanicuna yacni nebigu sal ll l slam inuu dadka ka eryaayey waaye sababkuna ibnu xajar wuxuu yidhaahdaa mowdicu nicaal waaye iyo qadcu safi buu keenaa safka inuu kala go-o iyo ibnu xajar baaba sheegaa laftiisa ayb aduu siday ahaataba cilada qadcu safidaa aada u muuqdo ayb qaar kale waxay leeyihin tiirarka in lagu safto maxaa diidaya nebigaaba ku saftay dhahaya kacbada markau galay laba tiir dhexdooda ku dukaday ee nebigu markaas d isagu madadaa la safnaayahay ma'muum miyuu ahaa nebigu oo saf dheer oo ay dad la safnaayeen mau nebigu galay maya nebigu imaamu ahay imaamku laba tiir waa dhexgeli karaa haddaan halkaa imaamku haddaduu halkan ka soo baxo oo halkan oo kale labadan tiir dhexdooda uu istaago gadaalna markaa dadku ay ku tukadaan maxay dhiboo leedahay safka maa kala go-ay ma kala tiirarku waxba maynan kala goynin leanna imaamku waa hal qof isaga hal keligiis bauna meel istaagaa marka wax uun iskaga dhisan waxaa weeyaan muran waxaaduu bilacnaaqi luqumahana marka ka yani iska qaabila xaaduu bilacnaaqi yani qoorta ka sinma iska qaabila qoorta qoorta lagu dhajin maaye laakiin macnuhu waxaa weeyaan mid qof walbaa qofka kale qoortiisu inay ku aadan tahay marka garbihii qoorti ayaa laga simaa safka iyo lugaha ayb fawaladii nafsu moxamedin biyadihi baan ku dhaartay allah nabiyullaahi moxamed nafsadiisa gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye inii la ara shayaadiina shayaadiintaan arkayaa tadkhulu bayna alkhalali iyadoo soo gelayso bayna alkhalali meelaha safka uu ka bannaan yahay kaanaha lad kaannaha alxadafu waxaad moodeysaa marka inay tahay naylo oo kale waxaraha yaryarka ama naylaha yaryarka oo kale aad moodeysaa sida ay usoo dusayaan oo ay sufuufta usoo dhexgalayaan ay usoo dhex dusayaan wbihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana alfudayl bnu ciyaad can اlacmash can اlmusayb bni raaficin can tamiimi wahwa bnu طarfa can jaabir bni samurata qaala kharaja ilayna rasuulu اlahi sal l slam nabigaa nagu soo baxay alaa tasufuuna miyaydnan safanaynin buu yidhi kamaa tasufu lmalaa'ikatu malaa'igta sida ay u safato cinda rabbihim rabbigood agtiisa qaaluu waxay yidhaahdeen wakayfa sidee baa tasufu lmalaa'ikatu malaa'igtu ay u safanaysaa cinda rabbihim rabbigood agtiisa qaala wuxuu yidhi yutimuuna safa safkay dhammaystirayaan alawala hore uma markaa dabadeed yataraasuuna fi safi safka ayay marka isku rasaynayaan oo waa isku dhejinayaan sufuuf safka hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed